يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
kuwa xaqa rumeeyow samir yeesha oo ku sarreeya samir yeelashada oo heegan ahaada sugan idinkoo ku sugan rugihiinna oo ka ilaalinaya cadowga ama masaajidda idinkoo sugaya salaadaha dhowrana xilkuu idin saaray alle aad liibaantaane nebigu sala allaahu calayhi wasallam wuxuu yidhi naari ma taabata laba indhood il u ooyday cabsi alle iyo il u soo jeeday ilaalinta xuduudaha muslimka